maamulka bilisaani bisaalix wuxuu baabu yahay xifdi lisaan carabka oo la xaafido lisaalix qofka sooma carabkiisa xaafido si soonkiisa uusan u nuqsaamin aysan soonkiisa ugu dhigin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qaala allahu tacala alla wuxuu yihi kullu camali ibni aadama ibna aadam camalkiisa oo dhan lahu asiga asahay ila asiyaama ilaa soonka maa fa inahu lii soonka ana asahay wa ana ajzii bihi ana ka abaalmarinay wa siyaamu soonkuna junnatun waa gaasha cadaabillah sida axaadiida baa ku tiri junna min cadaabillah oo gaashaan ka yahay cadaabkaas faida kaana yowma sawmi axadikum haddii ay tahay maalinka axadkiinuu soomayo falaa yaqbul yuusan hadal faaxisha ku dhawaaqin arrafad halkaan markii soomka la joogo waa adigaad amru faaxish markii xajka la joogana falaa rafada walaa fusuqa walaa jidaala fi lxaji arrafad waa muqadimaat ljimaaca waa jimaaca iyo muqadimaatkiisa hordhixiisa laakiin markay halkaa la joogo falaa yarfud macnaa yuusuf ku hadlin waa hadal faaxisha lama kujiifa ku hadlo yowmaidin maalinka walaa yadhab yuusan muuqin fain saabahu axadu hadduu qaficaayo aw qaatalahu ama la dagaalamo falyaqul ha yidhaahdo inii murun anigu waxaan ahay qof qofkaasoo saa'imun sooma inii saa'imun anigu waan soomana sa ha yidhaahdo waaladii nafsu muxamadin biyadihi waxaan ku dhaartay allaha nafta muxamed ay gacantiisa ku jirta ee laquluubuka min saa'imiin qofka saaim qofka sooman isbedelka raaixadiisa isbedelaysa ayaa afyahu ka udgoon oo ka carab badan cinda allahi alla carabkii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo min reehadi miskiga udgoonkiisa walisaaimi ninka sooman waxaa u sugnaaday farxataani laba farxadood yafraxuhumaa uu farxay ilaa afara hadduu afruqo farixa wuxuu ku afruqo ugu farxaya bifitrihi afurkiisa waidaa laqiya rabbahu hadduu rabbigii la kulmaa farixa wuxuu ku farxayaa bisawmihi soomkiisuu ku farxaya xadiidkan qaybo kamid oo soo maro laakiin hadda shaahidka meeshaan loo keeno waxay tahay falaa yaqud yowmaidin walaa yaqud kafadku alkalaam alfaaxish waxaana la rabaa qofka sooman inuu carabkiisa ka dhowro kalaamka faaxisha hadallada xun carabkaasa ka dhowr haddii qofka sooman uu hadalla xun ku hadlo waxay wax u dhigaysaa soomkiisa soomku waxa weeye in laga soomo can idacaami washaraabi washahwati wadunuub isaba wadunuub almacaasi qofka carabka ka soomo soonku ma ahan keliya cunna iyo cabitaanka har oo carab inaysan samayn ma ahan taas waa inaad ka harto qiibada xanta namiimada isku dirka cayda iyo adlagaadada dadka acraabdooda wax laga sheego umadooda duumiyo wax walba muxarama waxaa la rabaa in laga soomo mar walba in laga soomay ahayd oo muxaram walba laga haro laakiin haddana fi ramadaan waa la siyaasiyey soonka dhaawacay qofka soonkiisa nafsi u keenaysaa ayagoo haddana mar walba waxyaabaha xaaraam ay yihiin haddana markii ramadaan waa waa waa la siyaasiyey وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يقول من لم يدع حكى عن كثر قول الزور هذا لفظ منهم بأبورة يكذب حكى كثير walcamala bihi ay lizuur iyo been abuuradka oo lagu dhaqmo qofkaan ka tegin falaysa lilahi xaajatu ilahay waxdana kama lahan fii an yadaca inuu ka tago tacaamahu cunadiisa wa sharaabahu iyo cabidiisa inuu ka tago ilahay waxdana kama lahan nabiga sal alla alay slam wuxuu leeyahay qofkaan ka tegin been abuuradka iyo ku camal falkiisa ilaahay wada tabaaraka wa taala firmayaalta baa ku basira qofkaasi soonkiisa wax tawaabo kuma laha soonkiisa ajarkiisa uu ku weynaaya qaarna waxay yidhaahdeen soonkiisa la aqbali maayo farqiga wuxuu udhaxeeyaa soonkiisa lama aqbalayo iyo ma ansaxayo soonkiisa waa saxiix oo hadda waa kula la dhihi maayo laakiin qabuulkii alla agtiga uu ku yeelan lahaa waxa uu dhibaaya waa dunuubta qofka uu samaynayo oo hadallada xaaraanta uu hadlaya alimaam ibn xasmi raximahullah asigu waa ku taagsiray arrintaa waa ku taagsiray wuxuuna yihi min muqdiraati sawm waxaa kamid a adunuub walmacaasi waxyaaba soomka buriya macaasidii dunuubta waa kamid wey qofku hadduu waxaatuu soomkiisa wuxuu wax ka jira mara waa ku waaya hadduu hadallo caaya ku hadlo aflagaado ku hadlana soonkiisu waa buray hadduu dad isku diro soonkiisu waa buray wuxuu leeyahay macsiyo kasta oo qofku sameeyo soonkiisu waa buray macaasidii marka muxuu ka dhigay sida cunadii cabitaanki oo kale nin wax cuno way cabo soon yaa u jira yaa cunay caban cabitaan ku baaya soon uma jiro waxaa lamida weeyey ninkii macaasiyii loo leeyahaado fii nahaari ramadaan asigana wax socon laha soonkiisu waa baatil waa buray arrintaasna waa ku dooday laakiin jumhuur ahlicilm waxay qabaan soonkiisa muusan buraynin hase yeeshee ajarkiisa uu naqsi ku dhacay nuqsaanta ajarka soonka ka gelaysana waxay ku xiran tahay dembiga uu kala kuleeyahay mid waa kala dembi badan mid hal mar caysamay iyo mid maantoo dhan caysamaya isku dembi miya waa kala dembi weyn nuqsaanta soonka ku imaanaysana waa si u kala dembi badan yihin waasay u kala dambi badan yihiin ayay u kala nuqsaan badan yihiin xagga soonka qofka sooma marka waxaa la rabaa inuu ka soomo wax walba xaaraan cunadii waa ka soomaya soonka macnihiisa waa soo marno waa aflaysasho alistaarka cunadii wuu ka aflaysanaya cabitaanka waa ka aflaysanaya galmada waa ka aflaysanaya oo yani waa ka haysanaya marka uu xaalkiisa u galmoomaayo kadalika xaaraanka markii la leeyahay qofka sooman waxyaabaha muxaramaadka waa inuu ka joogsado ma waxaa laga fahmaya hadduusan soomaleen inuu samayn karo mar walba ma jirtaa wey wixi muxaram waa muxaram ramadaan iyo kayrkiiba xaaraamka wuxuu xidhayay xaramkuba xaaraam laakiin fiina fii ramadaan way daran tahay camalkaas aad ku jirto oo soomka ah ee fadaaisha badan leh ee ilaahay ummadda ku waajibiyey ajarkaad ka xasiilahaydeen waa ku dhibaysaa ajarkaad ka fadhiyaysaa haddii la caayo oo caayadii aflagaadadan lagu bilaabo nabigu wuxuu baray sala allahu alay wasalam suu ku jawaabi lahaa wuxuu leeyahay inni saa'im inni saa'im macnaheed waa maxay waa cudurdaarasho waa ictidaal waa ka cudurdaaranaya inaan kula hadlo waxaan ka cudur daaranayaa inaan ku jawaabo maxaa yaele anigu waa soomanay insaan waa cidaa oo ku cudur daaranay hadduu damco inuu la dagaalamo oo dagaalkiisa rabana ayadana waa ictidaa waa ka cudur daaranaya bale ini saay anigu waxaan aani sooman falyaqul ini murun saay falyaqul culamada qaar waxay ku fasireen fii nafsi la jahri maayo ee ha yidhaahda fii nafsihi ini murun saay macnaheed waxa waa yidhaahda wuxuu isxasuusinaya inuu soomay naftiisa waaninaya wuxuu leeyahay anagu waa soomanahay saas darteed ma aha inaan u jawaabo ama aan u jawaabo oo dhan asaa isku dhahaya fii nafsihi qaar baa yidhahdeen laakiin sida saxiixa waxa waaye inuu ku dhahayo qofka markaa la dagaalamayo ama caynayo dagaalaynayo asigu wuxuu ku leeyahay aniga waa soomaana mana aha arrintaas inay ikhlaaskiisa fadhigayso inuu soomaya inuu sheego ujeedadiisuna ma ahan inuu ugu faano soom laakiin qasdigiisa waxa waaye inuusa u jawaabi karin u sheegay wuxuu kaloo u caddaynaa inuu macnaha uu ku baraabiyaa inuu ka haro aniga waan soomanaya hadduu yidhaahdo qofkaasi cayda bilaabay ama dagaalka bilaabay hadduu yahay qof ilaahay ka baqayo waa ka haraya waana ka joogsanaya waxay qofka wuxuu u sheegay waxa kicina yihiin uu sameeya asna xaragu tehdig oo ka leexo hadduu ka leexo waayo oo caayo oo ay caayadii dagaalka uga hari waayaan waa iska dembigaya dembigana ka baharay adi waxaa lagaa rabaa markay tiraahdo inay goobun saaro aniga waxaan isqorsoona laakiin markuu ku caayo caayo haddaad ku badasho adigaba waa ku dhacda marka deeqadaa la gashay deeqada gujigaa la gashay حديث يا قول من لم يحدث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع عنه شرعا قول الزور وهذا الكذب تعالى لكن علماء الصلاة كذا حديث أبو حيوب عليه باب الغيبة الغيبة في الصيام إني حرام طيب كذبك هي غيظ وكالدويه سلام مركا أي وقوع بين غيظا أي الحديث هو يعني وقع على يمين قول الزور يقول نقل لفظ الحاجرين على الوضوء نبي الله عليه السلام من لم يدع قول الزور والجهل من لم يدع قول الزور والجهل qofkaan ka tegin hadallada been abuurarka ah iyo jahliga jahliguna waxaa loola jeeda xaduudka ictidaada dunuub oo dhan aa soo gelaysa markaas xadiyaa soo gelaysa namiimadiyaa soo gelaysa caaya halagaadaa soo gelaysa wax walba oo dembiga qof oo la imaanayo jahligii hoos imaanayo أخرجه البخاري وإمام البخاري أيات وصاري لبدا الحديث أي طرف الرشد ولا أحاديث تصحر كما حفظين أو صائم أو صائم فهو حلال وصوت سهره صوت فضله كما صبر حتى حديث كان هو يجلس إلا الصيام فإنه لي صوم أنا أتكلم وأنا أدري أنا أعلم صوم فضله أنت سبحان الله وقوم سكعاوي صوم كيف سكعاوي waxaa wacaya wixii muxarama muxarama sunnatuna soo maray laga fogaado baabu xurmati alakli washurbi lisaa'imi fi nahaari ramadaan wuxuu baab yahay xurmada iyo xaaraamnimada in wax la cuno wax la cabo lisaa'imi qofka saa'imka ah cunidiisa iyo cabidiisa inay xaaraamta fii nahaari ramadaan maalinka ramadaan nahaar maxaa ka baxaya ليلة الوحيد وكعنا يعرف سوى بناته لكن إن وحل العلوم أو وحل العلوم أو كصوما في نهار رمضان أو بناته للصائم في هذا الحق وحال قد صومنين أدوك بينه حرام يتكلم العمر العلوم فما بحث وأمر ناسا هو العمر العلوم جرين فالعلوم معلوم وفعله من أيام أخرى hadduu musaafir yahay sidoo kale asigana waxaa u maqan inuu kawraca fii nahaari ramadaan xayla soonka waajibku ma aha ayaga markaas faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciidatu min ayaami lumar maalmo kale waxaa lagu leeyahay tiro maalmo uu ka tegayo bedelkeeda maalmo kale qabaynay markaa qabaada saaran oo ilaa markaas kuma qasbaninayso hadduu musaafir yahay hadduu mariid marka qofka sooman ay waajibka ku tahay inuu soomo fii nahaari ramadaan uma banaa inuu wax cuno u xal waxyaabaha soomka buriya cuno iyo cabitaana asal u ah cuno iyo cabitaana asal u ah waxyaabaha soomka buriya waxyaabaha kale noo imaan doona wax alla waxay culimadu lahaan soomku buriya oo waxyaabaha imaanaya kamida in badan oo kamid waxay wadgalayaan ama ku xukun noqonayaan cunidii caadiyi qaala allahu tacaala wuxuu yidhi wakuluu cun washrabuu caba xata yatabayana lakum alkhayt alabyadu min alkhayt alaswadi min alfajri ilaa oo idiin kala cadaado xariga cad midka madow ka cada oo min alfajri fajriga ثم أقموا الصيام كدنا صومك أمانترا إلى الليل إلى الليل الآية إلى آخر الآية شاركنا الحياة ثم أتم الصيام إلى الليل الله العمر وعلى إلى وجه العهد هذا وجه العهد من الصوم كتماثر إلى هذه الرجال تماثر مع أمام تنصر مع الله وإحنا يا العمر يا العبد إلى الليل إلى هذه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن بلالا بلال يؤذن بالليل هبنا يؤذن فكلوا العمر واشربوا العبد حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم إلى أن غشان أذن ابن مكتوم إلى أن غشان عمر بعد هذه أذن ابن مكتوم معروف عن ابن عبد الله حتى لو حفايدها غاية غاية العمر العباية وحي وكتبها أنت تؤدي ما يجب من المقصود هذول من المقصود أدبه تدي وحرام ونجي عليه ابن مكتوب نظر وحضور وأدب جديد ثلاثة بجلسة وقت قبلنا أدب كالغار ما أدب جديد إلى ليلة له أصبحت أصبحت وهو وقود العمل فقط سؤال ما يجب كل أفور مرة يعني نوي على كذا ليه ما كأني كبلال إذا الكعلين ولا يعني ولا يعني كان هذه كبلال ضرب ضعف هذه الكوة هذه الكوة مرحلة روح الكبير صادق لا مكان وهبين مكاني الأول لازم وهبين نبي على كذا ولا يعني بلال هو أدمى هبين maalin ma waa kuma badiyay cuna oo caga haddii adinka bilaabo cashaadiisa iyihiin maxayaalida cuna oo caga ilaa uu adimo ama aada maqashaan adigeeno xilka waxaa kaloo laga qaadanaya adinka mu-adinka inuu ku kaafoomi karo way banaan tahay qofka inuu ku afuuro biadaani mu-adin maxaa yeele nabicalaysalaam hadda rabbiga ilaa waaga aad fiirisaa laakiin wuxuu ilaa aada maqashaan adigeeno haddii adigeenu maktuub aa maqashaan cunay calitaan ka dowsada wey marka mu-adinka adinkiisa waa lagu afuraya waa lagu sona mu-adinka adinkiisa waa lagu afura waa lagu sona mar haddii sidaas ah mas-uuliyad culus waa saajidada zamanada dambe waa laga jeegooday dadka aada looga fogaaday markaasaa waxaa looga tagaa inta badan caruur ilmaa loo dhiiba waxaa la kaadi cunada waqti aqoone taqdiimiga aqirana oo waqti duhurkii goran uu soo galaya zawaad iyo waxyaabaas aan aqoon lahayn ayaa looga tagaya oo asiga way u baahan usuulaga daycaanka jirta masaajidada qaarka jirta mu-adinimadu mas-uuliyad weyn u baahan qofka xilwadu maayo awal hadalkiisa dadku ku tukanaya mar haddii muadinka adigiisa lahuba maxaa leeyahay waqtiga salaada waa lagaa asaa la ictimaadaya qofka hayaba adiga qorafaa fiirinaya ilaa aan arko in duurkii la gaaro yeeli maayo adigaani ma ilutin waxay caafimaadaya ظهر عصر المغرب العشاء يدل انت مؤلف كتاب الحماية صلاة مؤلف كتاب الغالية قبل ذلك مقام العلماء وصلاة وقت الرجال حدوث من المؤلف العين في الوقت الأول لكن حق إمامه خسارة إمامه ركب عليك الصلاة الغالية هذا الغالية هو ama salaada waqtigeeda in badana qaarka u waajiba sidaas oo kale ramadaanka waxaa la xisnaadaa waa maalinka dadku abuka waa sugaya in badan dadku markay xorada ma dhacaan lama dhicin laakiin waxay ku kalsoon yihiin maalinka qof walba wuxuu sugayo maalinkiisa markuu muadinka allahu akbar yidhaahdo adinka bilaabo markaasay ka bilaabaya afarka suxuurtana waxaa looga go-aayaa biadaani muadin oo qofku markuu muadinkii adinkii labaad adinaayo u maqlo ha xule waqtigii fash waqtigi waa fiican waagu waa dilaacay cunay calitaan waa ka haaday qofkii marka kumanaantada sucuur la-aan iyo hoodaadi waa ilma awgeed ayadoo waktigii la yahay culus waay ama kumanaantada cafuya ayadoo afur la joogay oo weli qorkada ka bixin adi gudhunto dad wuxuu rabaa culamada oraan yaa qaadaya mas-uuliyadda iyo culayska ninka adinaa qaadaya marka waa culus tahay ama salaadii waktigeeda geliyota adina dadka qaar ay tukadaan sida haweenka kale gurigooda ku tukanaya marka dadka maqlaanka waxaa laga jiraa salaad fardii lakin wakti salaada waa gaar markay salaada tukadaan xilli cadaada insu waktiga soo geli waxaa ka xamulaya waa maadinka marka maadinku meelwad u taagan waa muctaman maadinku waa muctaman waa muctaman maca waa qof lagu aaminay hawshaas iyo wasiifadaas waana wada qof weyn oo xeerkasta oo waxgarada oo waxay maaragtay aadankay iyo axkaamdiisa iyo waxyaaba ku saabsan aqoon u leh ee khibrad meeshaas masaajidada waa laga dayacay sababta ugu weyn oo arrintaas keentana waa maxboorka masaajidada maxaa boogiyey aljaamicaatu wadaada dadku waa wadaagda in walba si masaajida aada inay shaqaada aada inay shaqada aado imaamka waxaa laga yaabaa inuu kusoo dhaawacay maagii waxay maaragtay aado ilmo yaryar looga tago على كل حديث على قالنا أذان المؤذن يعتمد بحيث الله الكلام حتى تسمعوا أذان المقصود إلى أن غشاء أدرك المقصود نبي عليه الصلاة والسلام عنه هذا حديث آية وأسمعنا من شيء مسلم ayada aada weydin uma adiku siyaama ila leyl wakulu washrabu xataa yatabayana lakum alkhayru labyadu min alkhayri laswadi iyo fakulu washrabu xataa tasmacu goorma adimaa ibnu maktuum markuu lagu bariyo aywa kala cadaadaan oo bajilu ilaa aayadii xadiidkan waxaa laga qaadanaya culimada iyo cabitaanka fi nahaari ramadaan inuu qofka u qantaay waa xaaraan hadduu hilmaamo oo wax cuno oo waxcabo asoo hilmaamo asoo asoo hilmaamay hadda markaa soonkiisa may udhigaysaa maxaa udhigaysa qofkii asoo hilmaamsan wax cuno ah ama asoo hilmaamsan waxcabo nabiga cala sala slam wuxuu yihi fainamaa acamahu allahu taqaa qofkaasi allah buugiisa ka wareegay soonkiisu waa saxiix waa arkaysa qofkaasi waa noolaaday soonkiisuna hor u jira ilaaha hooda ilaaha wadaagay laakiin ma istilmaamsiina waa xilmaa ilaahay lama khiyaani karo yaclamu maa fi suduur waxaa qulubta ku jira ilaahay waa ogyahay nin wax xilmaamay iyo nin wax u bareeday kala isku mid maaha oo ilaahay waa kala ogyahay subxana wataala waxaa laga wadaa marka qofka hilmaama soonku markuu bilawyahana waa badan taala jeedina markuu bilawya maalinka koowaad ama maalinka labaad waxaa laga yaabaa qofka inuu silmaamo oo istilmaamo oo waxloono adoy xaago sawtiisa waxay uligaysaa kee waayo marka midka cunada iyo cabitaankiisa soonka uu ka weynaay waa almutacadi waa midka u qasda oo ku bareera inuu waxxuno ama waxxago fii nahaari ramadan inuu cunay marka waa xaaraam ila soonka waa waajib waajibka wuxuu weynaayana xaaraam والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين